waad mahadsan tahay khadar waanan kaga mahad celinayaa fursadda aada siisay shirkan sagaaliyo soddonaad oon caadiga ahayn ee madaxda igad dowladaha iyo xukuumadaha igad isugu yimaadeen waa shir muhiima run ahaantii sidii aad arkaysayba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan inna xuseeya soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan inna wada xuseeya geeska afrika oo ay kow ka tahay abaaraha bacan ee ku dhuftay geeska afrika guud ahaan khaasatan soomaaliyana aad sida ba-aan ugu sii dhuftay isbeddelka cimilada adduunka amniga oo iyaduna ina taabanaysa iyo saamaynta labadaasi ay nolosha ku yeelanayaan wax soo saarka ku yeelanayaan beerayha ku yeelanayaan cuntada ay ku yeelanayaan marka shirku wuxuu ahaa run ahaantii shir muhiima madaxduna si laab furan ay uga hadashay khaasatanna soomaaliya horumarka aynu samaynay iyo isbeddelka dimuqraadiga ah ee ka dhacay ee sida nabadda ah u dhacay ay kaga hadleen guud ahaanna ugu wada hambaliyeeyeen madaxdii hadashayba madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guulaha uu soo hooyey iyo hogaaminta ay soomaaliya hadda iyo horumarkay u jahaysanayso diyaarna u yihiin inay gacan ka geystaan dhinacyada amniga iyo iskaashiga dunida kale ee midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobey ka mid ahaa ee hadlayna sidaas leeg bay ku celiyeen oo waa wax runtii hor horutagin u leh soomaaliya gudaha waayahay dhinaca gobolka oo kale meelaha dhibaatadu ay ka taagantah waxaa kamid ah ethoobiya iyo sudan ma laga hadlay dhibaatadan
arrimaha suudan warmurtiyeedkaba waad ku arki kartaa suudan hadday tahay iyo etoobiya labadoodaba waa ku jirtay khaasatan suudan oo si gaara aada loogaga sii hadlay etoobiya wax badan bay runtii gudaheeda dhibaatooyin waa ka jiraan haddase waxyaabo badan baa u qabsoomaya marka guud ahaan gobolkan geeska africa waa gobol waaqici ah oo meel ku yaala mandaqad muhiim u ah istaraatiiji ahaan adduunka oo faa'iidooyin badani ku jiraan laakiin dhibaatooyin la halgamaya gaar u ah oo dhinacyada amniga abaaraha isbeddelka cimilada adduunka waxyaabahaasoo dhan madaxdu waa ku baraarugsan yihiin waxayna diyaar u yihiin in layska kaashado waxna laga wada qabto waana sababta loogu baaqay shirka sagaaliyo soddonaad oon caadiga ahayn ee urur goboleedka igad oo saaka halkan ka qabsoomay kuna soo gabagaboobay ma waxaa jira shirar gaar ah oo kenya iyo soomaaliya khuseeya oo dhacaya oo nairobi ka dhacaya taasi mar walba waa soomaaliya waa u furan tahay jaarkeeda waad og tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkudhagiisa ahaa soomaali heshiisa duniduna heshiisla ah marka jaarku waaba meelaha ugu muhiimsan oo markiiba dabka ka qarxa ama ka dhaca ina soo gaadhayo daadadka ka soo fataha ina soo gaadhayaan marka dal kastoo geeska africa aynu jaar la nahay iyo mid ka dalnowsanba diyaar baanaynu u nahay iyo iskaashi inaynu la yeelanno wadamaduna arrimaha gaarka u ahoo iyaga khuseeya waa markeeda iyo meesheeda madashan maanta lagagama hadlahayn waad mahadsan tahay abaaraha oo kale dhibaatadaas ka waran abaaraha ka jira geeska africa gaar ahaan soomaaliya maxaa laga yidhi abaaraha waad og tahay in gurmad baaxad weyn dowladdu ku jirto madaxweynuhu ergey gaara muhiimadda ay leedahay isagoo arkaya markii la doortay kadib u magacaabay oo dardargeliya shirarkii aynu qabanaynay uu kaga hadlay xafladii caleemasaarka uu si gaara madaxweynaha uga hadlay maalmihii dabaaldega xorriyadda hoos loo dhigay oo la weyneeyey gurmadka abaaraha marka waa ku baraarugsannahay wixii taagteennu ay tahayba waynu u gurmanaynaa runtii wax badanna hadda waa la qabtay ilaahayna raxmaadka ilaahayna waa ka rajaynaynaa inuu inoo shubo waayo biyo saxabadaada lagaga dhargaa haddee gurmadka ilaahay baa wax walba ka weyn iyo inagu inaan isku tashanno taagtu meesha ayna dhigtaba adduunkana qayladhaan u dirno arrimahaas meel fiican bay marayaan sidaan aaminsanahay adiguna markhaati ka taho ishaad ka ogto waayo adigaaba suxufi wararka maalin kasta hela oo ku nool ah waad mahadsantahay mahadsantahay